بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل baabkii dheeraa ee xaggan taswiiraha iyo taxriimkooda markuu yahay wax nafle baabkaas baan axaadiisiisii inoo socotay baabkaas baa axaadiisiisii inoo socotay waxaana inoogu dambeeyey xadiidkii abu dalxa ee lafdigiisu ahaa laa tadkulu lmalaa'ikatu beytan fiihi suura iyo dee laa tadkulu lmalaa'ikatu beytan fiihi kalbun walaa suura waa intii xalayto riwaayaadkiisa ay noo socdeen markaa imikana waxay noo bilaabmaya xadiid caaisha kolley duruq buu yeelan doonaa toban ka sarreysa ayuu yeelan doonaa waa xadiid aad ubal markaa duruqdiisu badan tahay ruwaaddu way kala yar alfaad badnaan doonaan walow xadiid keliya dee sida daahirka ah uu yahay dee raqam keliyana inoo wada leeyahay bal markaa isaga ayaan bilaabaynaa iyadoo weliba dariiqan kuba bilaabayno sanadku waa kii hore ee xadiidkii zayd ibnu khaalid oo abudalxa kaba warinayey sanadkiisii buu yeelanayaayo de waa san arki doono nin baa caaisho dib uguba yimi raggii xadiidkaa wariyey ahaa xadiidkuu weydiiyey iyaduna markaa jawaabteedii iyo duruqda badan oo xadiidku leeyahy waan arki doonaa de markaasna waa israaci doonaan bal markaa axaadiida suuraduna way noo socon doontaa haddii la idhaaho bal iyadoo masaladu dee waqtigoodii horena ay jirtay laakiin maanta ay ishkaalkeedu aad iyo aad ugu badan yahay ay noqotay dee waxaa imtixaan adagoo da ina haystaba ay noqotay horta axaadiisaan israacin doonaa kolleyna dib baan in wixii axaadiisan nooguba yar sugan ee bal matalan taa waan yar eegi doonaa ama suuraynta masalada iyo kulaabankeedu waxaa dhici karta cashar kale madaxiisa inuu noqdo waayo aad bay u yar dheer yihiin duruqda axaadiisan baa dheer axaadiis yaanay badnaanin be qaala wuxuu yidhi waxaa xadiidkii inoogu sugnaa xalayto saciid ibnu yasaar waa nin taabiciya taabiciintee dhexe kaba mid ah oo hiqa abilxubaab oo kitaabka meela kagaba sugan ninkaas baa zayd ibnu khaalid saxaabigaa xadiidka ka wariyey zaydna saxaabi kaluu kasii warinayay haddaba isagii baa laho qaala wuxuu yihi saciid faataytu waxaan u imi xadiidkan markii uu maqlay zayd ka maqlay waxaan u imi caaishata caaisha faqultu waxaan yihi ina haada waa ninkani zayd baan u sheegayaa yukhbirunii wuxuu ii waramayaa oo uu ii sheegayaa oo iigu warramay ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala inuu yihi laa tadkulu lmalaa'ikatu beyta fiihi kalbu walaa tamaasiilu malaa'igtu ma gelayso aqal ay uu ku sugan yahay kalbun kollayna kalbun waa nakira fii siyaaqina fii dhacday tamaasiilla waa saas oo kaleo lafdigu dee cumuum buu faa'iideynayaaye ay dee waana bal maalan ay uu aqal uu ku sugan yahay malaa'igtu ma soo gelayso walaa tamaathiil iyo tasaawiir jamcu timhaalin weeye timhaalna halkan suuradii baa looga jeedaayo waa ka acamsan yahay inuu yahay mid shaakhisa ama mid harle uu yahay ee waa suuro guud ahaanba taasba weeye waana inoo dambaysaa un xadiidkan duruqyadiisa qaarkood iyadoo caaisha ay ka hadlaysay bal matalan suuro maro ku taalo ay timhaal kaba cabirtay taas ee lafdiga timhaal maaha un wixii dee jurmi leh ama dili leh ama shaakhis ay kaba cabiraan taas kuma koobne waa ka acamsan yahay waa suuradii guud ahaan ama ha noqoto taa shaakhiska ah jurmiga leh ha noqoto wax lagu naqshadeeyey jidaar iyo wax lamida maro wax ku sugan haba noqotee waa lafdi dee waxa weeyaan uu lafdigu markaa uwada ku wada dhacaya ama intaba waa dee waxa weya uu shamlinaya fahal samicti caaisha ula hadlayaa radia allahu canha ma maqashay rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay oo dakara sheegay dalika arrinkaa rasuulki ilaahay arrinkaa sheegay miyaad maqashay oo macnaa suuradan iyo umuuraha kaba hadlay iyo dee inaan aqalka taswiiri kuba sugantay iyo ay malaa'igi soo gelahayn faqaalat waxay tihi la xadiidka gaar ahaantiisa weeye anugu xadiidka maan rasuulka ilaahay kamaan maqlin walaakin se uxadiثukum waan idin waramaya waa saciid iyo ciddii kale la joogtay ayay tihi waxaan idinku waramayaa maa ra'aytuhu wixii aan arkay facala isagoo rasuulka ilaahay sameeyey salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa arrin ku tacalluqsan xagga suurada ama taswiirta suwarta oo rasuulka ilaahay uu la yimuu sameeyey oon arkay taasaan idin sheegi oo dee umuur xaggan taswiirta ku tacalluqsan maxay ti waxay tidhi ra'aytuhu rasuulka ilaahay waxaan arkay salawaat ullaahi wasalaamu calayh kharaja isagoo baxay fii ghazaatihi waa dulimaadkiisii oo macnaa uu baxay rasuulka ilaah ghaswa u baxay bayaaqi oo kale siduu xaafid yidhaaho halkan tabuk buu yidhi abu da-uud iyona tabuk ama khaybar baa kuba sugan iyo nasaa-i iyo bal adigu ghaswo ayuu rasuulka ilaahay u baxay taas tabuk badhe marka waa intii uu maqnaa dee waana soo noqday rasuulkii ilaahay iyadu may raacin aqalkiibay dee sii sharaxday oo faakhadatu waxaan qaatay namadan nabad waa tii xadiidkii jaabir alanmaad aan soo haynay waana adigu dee waa wax daahna noqonayay gogolla uba suubanaya si aan markaa hore waa bisaadun nadiifun lahu khamal bay kala cabireen waa bisaad adigu aan saas dee u qaro weyneyn oo taas oo kale oo dee laba goglan karo si qadiifadii oo kale dee balaa matalan waxna ama gidaarkiina laba suri karo lagu asturi karo fasatartuhu waxaan ku asturay cala albaabi albaabkii kolley riwaayaad inoo dambeeyana in baab sufo oo bal ama sahwa ay kaba cabirtay baa dee u ahaaye albaabkii baan saa daah ugaba dhigay falama qadima markii uu yimi fara-a uu arkay annamada nabadkii uu arkay ayaan caraftu gartay alkaraahiyata nicib iyo diidmo fii wajhi rasuulka ilaahi wejigiisii baa isbedelay oo taasoo dee markaasaan wejigiisii diidmo kaba arkay fajadabahu rasuulka ilaahay wuu soo jiiday xataa atakow ilaa uu gooye aw qadacahu waa isla midune waa kala gooye kolley halkan imika taswiir buu lahaa inooguma sugnayne laakiin dee sababtii la weydiinayo xagga taswiiraha ayay ahayd riwaayadka inoo dambeeyana timhaal inuu lahaa ama taswiir inuu lahaabaa inoo dambaysa xadiid keliyana waan ka dhigaynaa unoo ruwaadii qaarna ay alfaada ziyaadiye dee kuwa ay kala yar xadiidkii markay dad badani wadaagsadeen dee isku xifdi may ahayn ama isku dabdin ama intay wariyeen isku mid maahe laakiin way kala yar alfaadahooda kala taamsanaa dee waxaan bal arrintan xaggan in gidaar dee daahiyiya waxyaa lagu xidhaa waxaba ahaato oo ha jirto oo xadiidka inooguba soo socotay laakiin kolley cillada weyna waa xaggii taswiirtay ahayd wa qaala waxaanuu yidhi in allaha ilaahay lam ya'murnaa namuu amrin an naksuwa inaan huwino alxijaarata dhagxaanta iyo wadiina dee gidaarku dhagax iyo dhoobu kaba samaysan yahay dee daahiyo inaan ku xidhno waasan dee inagu waa taas xoolo badan bay nagaga baxaan inaan ka dhagxaanta iyo dhoobada iyo waxa aan huwino maro oon halkaa daahiyo iyo waxyaala ku xidhno ilaahay namuu amrin baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal kolley cilo tim suuro way jirtay waana inoo dambaysaa taasoo xadiidka duruqdiise halkan rasuulka ilaahay wuxuu yihi ilaahay namuu amrin annaksu walxijaarata wadiin sheekuna wuxuu halkan leeyahayba waxaa loo daliishadayba calaa annahu yumnacu min sitri اlxayطaan وتنجيد البيوت بالثياب وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم هذا هو صحيح وصو شeekhu kaba cabiray waxaa loo daliishadayba in laysu diidayo in dee daahye iyo dee gidaaradii iyo daaqadii iyo waxyaalihii dee gidaa matalan sitaaro ama daahya laga laalaadiyo bal markaa guryihii laguma qurxiyo dhar iyo waxyaalo caynkaasa saas buu ihi manciga halkana wuxuu leeyahay sheekhu waa karaahatu tanziihe taxriim ma aha sheekh aimadii shaaficiyada ka miduu ka soo naqlinaya abulfatxi nasr اlmaqdisi inuu yihi waa xaaraami lakiin wuxuu leeyahay sheekhu xadiidka kuma sugna wax keenaya inuu xaaraam yahayo wuxuu rasuulka ilaahay yihi ilaahayna muu amrin ayuu yihi lafdiguna wuxuu keenaya inani waajibna maaha sunana ma aha laakiin taxriim lafdigani ma keenayo dee bal taas buu yihi oo adigu wuxuu leeyahay walow dee bacdigood ama sheekha u ishaaray uu dee isagu leeyahy waaba tan oo ma banaana meeshii waa karaaho karaaha tanziih weeye xaaraamnimo xaddeed ma gaadhsiisna bukhaari baa mucalaq ahaana kuba soo wariyey malaisaga ibnu cumar oo dee wahuwa man huwa zuhdan wataqwan wa khashyata waitibaaca lirasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam ayaa abu ayub alansaari waa de adigu tarjamo baabna waa mucalaqaadka u kusoo arooriye akhbaarta ama mawquufaadka u meelaha muqadimaadka abwaabta keeno ayaa abu ayub alansaari buu u yeedhay mala weliimana waa lahaa cunto uguba yeedhay oo dee markuu aqalkii soo galo oo arkay daah ka laalaado jidaarkii markaasoo awd abu ayub yihi dee cid haddaan ugaba cabsanaya waxyaalahan inay laba yimaadaan ibnu cumar oo adiga dee marka la eego waa xaaladiisii tan oo kale kaagamaan cabsamaya markuu arrinkii weydiiyey bu hi kalabana nisa dumarkii baa naga qaalib noqday oo bal waxan waxaa la yimid waa dumarkii tuuli cid haddaan uga baqanayo taas dee adiga ibnu cumar oo kaagamaan baqanayno adigu iska tego cuntadiisii muu cunin oo kale waxay soo naqliyaan salman farisi oo kale malaa reer kinde reer la odhanayo dee kale markaas ayuu haweenay ahayd buu kaba guursaday oo markii gurigii yimi gurigii oo dee lagu xidhxidhay waxyaaloo la sharaxay buu yimi markaasuu yidhi a la yidhaha salman amaxmuumun baytukum am taxawalat ilkacbatu fii kinda manaa aqalkiina miyuu xumadaysay dee ruu xumadaysan baa wax lahuhuwiya oo lagu astiraayo aqalkiini taas mise kacbadii baa usoo wareegtay kacbadaa dee daahiya lagu laalaadin jiray ama wax lagu lahuwin jiray kacbadii baa reer kinda dhexdeeda timo usoo wareegto oo kale adi waa ka googooyo oo kale tala waa dee san khaasatan waa salmaan iyo abu ayub iyo de waa ka ibnu cumarna gurigiisa waaba kuma sugnaay bal wuxuu sheeku leeyay waa karahadi waa karaha tansisteeda oo tanna inaga deeba noqotayba shay loo adigu kaley aanaan isagaba warramahayn marka qaalat waxay tihi caaisha faqadacnaa waan goynayo waa iyada iyo ciddii dee guriga ahayd minhu waa min annamad sitarigi ama daahii dee halkaas wisaadatayni iyadii baa la kala gooyey kollay suurana way taalay suuradna dee shakligeedii kol haddii la kala gooyo way isbedelaysaa ges kalena waa taa xalay soo marnay hadduu wuxuu yahay waxaa mumtahanka in badan oo ahlu cilmiga kaa mid oo salafkii iyo aimadii inay leeyihiin ama jamaahiirtoodii jaa-is bay noqon itikaad ahaan iyo isticmaal ahaan waxaan ka samaynay laba barkimo ayaano de adigu daahi maradii bay kala gooyeen dee dhexdeeda wixii dee lagu gurayay liif bay noqotay waxay uga dhigeen galkii de marooyin bay kaba dhigtay barkimooyin faqadacna minhu wisaadatayni waxashawtuhumaa waxaan ku cabeeyey liifan liif baa dee iyada gudihiibaysi waxay uga dhigtay dee liif waxaana namadkiina waxay ka dhigtay khirqadii ama maradii iyo galkii dee waxa weeyaan barkimadu ay lahayd falam yacib dalika calaya markii dee san ay u kala goysay ay noqotay waxaa la barkanaye lagu fadhiisanayo la jeqilaysanayo kollay shakligii suuradiina waa isbedelayaayoo dee inay waa suuradii kuma taalaye taa igumuu ceebeen rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh igumuu inkirin kolley xadiidkuna duruqdiisu way noo soconaysaa dee waanan kolley waa yar dheeraanaya cashirkii xalay xataa u kaba banaanaya bal markaa axaadiistan yar eegeynaaye mas'alada yar suurayn iyo ishkaalka badanaynahay siya waxyaalahaas dee marka dambe ba insha allahu tacaala yar talkhiisaan usoo laabmayna إن شاء الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن عزرة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت أنها قالت كل ذلك ma arko ruuxaan isleeyay waa cusub yahay ha kala badnaadeen ismaaciil waa imaamkii ina curayo weeye daa-uudkuna waa ninkii caabidka ahaa ee isaguna siqada ahaa ee sikaar taabiciina ina abihindi weeye casrahana casrat bnu cabdiraxmaan baa la yidhi waxaan filayaa inaan hore usoo aragne laakiin xaafid bal daa-uudna wuxuu kaba dhigaa inuu yahay khamisa casrahana saadisuu ka dhigaayo marka walow xaggii da-dii ay isku marka la eego da haddaan eegno isku dabaqo noqonayaan laakiin haddii ru'yadii saxaabada la eego daa-uud baaba kaba horeeyo isaga ka yar dambaynaya markaas xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari oo dee aynu hore usoo aragnayna weeye xataa ilaa kitaabalimaan iyon ka dambeysay isagu waa taabici dhexe sacd ibnu hishaamna waa taabici dhexo sacd ibnu hishaam ibnu caamir abihina saxaabi ansaareed buu ahaa halkii abwaabtii witrigayena isagoo caaisho weydiinaya rasuulka ilaahi witrigiisiiyo waynu kuba soo maray waana nin siqa ahoo kolley la yidhaha waxaa lagu diray mararkii dee hindiya iyo muslimiintu ay gaadheen wakhtiyadaas dagaaladii halkaas iyo hindiya istushida fi lhind can caaishata qaalat anaha qaalat kaana lanaa waxaa noo sugnaa sitrun daah fiihi timhaalu daa'irin waataan ahay laftiga timhaal waa ka acamsan yahay wax shaakhisa ama in laga dhigo wax jurmi leh daair iyo dee waxaa duula suuradii ayaa daha kuba sugnayd wakaana daakhilu ruuxa guriga soo gelayaana wuxuu ahaa idaa dakhala markuu guriga soo galo istaqbalahu qaabilayo halkan daahu ku xidhan yahay ayaa wejigiisa ayuu kuba toosnaayo marka ugu horeeyo guriga soo galo dee ishuu kuba dhufanayay faqaala lii rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam de waxaana ahayd intaan bal dee kolley taxriimkan iyo tan iman waa xaalooyinka horo dee waa wax markii hore kusii xidhnaaye waxaa yidhi haadaa kan wareeji oo meeshan ka wareeji waana qabla taxriimba fainii anigu kulamaa dakaltu markastoon soo galoon guriga soo galo fara'aytu aan arko dakartu dunya addunye iyo zakhaarifteedi iyo quruxdeedi iyo waxyaalaha dee tasaawirta waa zakhaarifta adduunye ayaan xusuusanayaaye waxa weeye iga wareeji kolley mala xadiid bukhaari wariyay oo in dee salaadiisa markuu rasuulku tukanayay gurigana uu ka horeynaye san oo kale uhi iga fogeeya maa zaalat tasaawiru tucradu calaya fii salaati macnaa salaadii way hor imanaysaa tasaawirtaas salaadayda dhexdeeda oo kale bal waxa weye laakiin de markii dambe maxaa dhacay in la googooyey oo waa kaa la gooyey un waana tan in kolley axaadiisteeda ama riwaayaadka dambeba ay noo iman doonto waa xadiid keliya daruuqdii waxyaale intan kaba ziyaadsan weeye oo imaka halkanba nabadkii hore taswiiri inoogumay sugnayn inuu kuba sugnaa markan xadiid keliya ka soo qaadnana waxa weeyaan ruwaadii baa barhkood ayn sheegeen waxaanay kuwoodii kale ay kaba aamuseen ama aanay xifdiinun bay sheegeene dee ciladu kolley waa xaggii taswiirtiina way jirtay waana cilada ugu weyn halkan qaalat waxay tihi wakaanad lanaa qadiifatun waxaana noo sugnayd qadiifo dee bal imanka wixii ay yeeshay markii dambe way googoysay oo dee barkimooyin bay kaba dhigtee qadifana waanu lahayn kuna aanu ahayn naquulu kuwa yidhaahaa calamuhaa liidkeedan iyo waa liidkaasa dee ay leedahay ama daraf uguma sugan calamkii waati aynu aclaamtii soo marray xaggaasi xariirun xariir weeye horena waynuu soo marray dee iyaga dumarkii way u banaantay xariirtii khaaliska ayd iyo wixii xariir un ay kuba jirtay ragga isticmaalkeeda hadday goglasho tahay iyo hadday huwasho tahayba xariirtu umay banaaneyne laakiin haddii waxa kale ay kaba badan yihiin oo ay saasoo kale aclaamtii ama khuduudda ay tahay ama darfaheeda oo kale iyo waxyaalo lagu laabay oo kale ama lagu yar xardhay ay tahay xariirtii intii kalea kaba badan inay ragga isticmaali karaan waa ti aynu hore usoo marray haddaba waxaan lahayn calamkeedan ku yaala waa xariir baanu odhan jirnay fakunaa nalbasuhaa waanu xidhan jirnay huwan jirnay lubsiga xataa dee gogolashadiiba in huwashay noqonaysaayo waa shay kastaba lubsigiisu waa bma wixii looba isticmaalay oo xadiisi bal matalan xagga xasiir kolley saxiixu kuba sugnaa uu lahaa anas iyadu gurigooda yimi oo rasuulka ilaahay kuba tukanayey waa madoobaaday iswadda min duuni maa lubis waa intii la xidhnaa waa ujeeddadu waa goglashadii badnayd ee la goglanayey uu raagay uu laba madoobaaday waa taasoo lubsigu dee imaka iftiraashkiiba lubs nooc lubsi weeye xadaثanii mحamed بn الmusanى qaala xadaثana بn abi cadiyi wcabdاlأclى bihada اsnaadi waa isnaadkan imaka oo waxa weeye isnaadkoodana ismaaciil bay la sinaanayaane waa can daauud can cazra can xumayd iyo inta ka dambaysa waa isnaad dheer oo toddoba gaadhayba qaala bnu lmusanaa wuxuu yihi oo isagu waa sheekh maxamed ibn lmusanaa halkan wazaada fiihi wuu ziyaadiyey nimatigii inoomuu soo wada dhigane laakiin kii hore u ixaaleeye wuxuu ku ziyaadiyey yuriidu wuxuu ujeedaa cabdalaclaa buu ujeedaa falam yaamurnaa rasuulu اllahi salى اllahu alayه wasalam biqadcih rasuulkii ilaahayna mu amrin goyntiisa la gooyo de waa xaaladii hore ee markii dambe dee waxay noqotay inuu waa kan rasuulkii ilaahay gacantiisaba kuba gooyo si alfaado na riwaayaadna inooguma dambayso taa horena aan kuba soo marnay halkana ujeeddadu waxa weeyaan qaala bn musanى ibn musanى mxamed wuxuu leeyahay laba sheekh ibn abi cadiyin iyo cabdulaclى markaa labadoodaa mid ziyaadada leeyahay oo waa cabdulaclى ayaa ziyaadadiisu maxay tahay inay waatan oo xawiri hada fainii kulamaa dakaltu fara'aytuhu dakartu dunya e wuxuu ziyaado la yimi iyadu waa dee iga wareeji buu yihi markaasoo ma ahayn falam yaamurna rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam biqadcintaasaa ziyaado ahayd laakiin markii dambe dee tan waa kan kolley waa xadiisun mal haddii axwaal kala duwan ay caaisha kaga warantee xadaثna abubkr بn abi shaybata w abu kuraybi qaala xadaثna abu usamata can hishaami can abihi hishaam bn curwo weeye abihi curwa can caaishaةa qaalat qadima rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam min safari rasuulka ilaahay baa safar kaba yimi walxaal qad satartu aan asturay calaa baadii kadinkayga durnuukan waa satri unkana duruuk baa halkan laga cabiray markii hore nabad bay kaba cabirtay qiraan baa inoo dambeeya bal waa taasuno aqalkiibay albaabkiisii waxaana inooga dambaysa waa meel aqalka kaba mid ahayd waxaana ayay ku asturtay ayaa durnuuk oo ah in waxa weeye waa dee daah baan ku asturay weeye durnuukan durnuuknayn deelku way damiyaan waana la kor dhaba labada luqaba way soo naqliyeene laakiin inta badan waxay dee badiyaan inay deelka la damiyo durnuuka la yidhaha ama miimkuu damisay mar kastaba durmukna waa la yidhaahaa buu yihi waxa weeyaan imaka waa ka ama nabadkii oo dee sitaar ahaan loo isticmaalay ama qiraamka inoo dambeeya waa wax keliya un laakiin waa kan eg fiihi ay fiigiisa ay ku sugan yahay durnuuga alkhaylu fardo dawat اlأجنixati أجنixa leh oo de waa taswiir bay haydoo fardaa kuba taswirna waa tamahiilkii waxyaalihii suurooyinkii kuba yaallay wax kaba mida markii horena daa'ira iyo taas waaba xaalo kaley noqon kartaa marka waa fardo loo yeelay si waxay duulayaan baadad inay leeyihin oo dawat اlأجnixa taas oo kale ayaa waxa weeye ayaa kuba taswirnaa faamaranii rasuulkii ilaahay ba ay amray fanazactu meeshii baan ka gooyey aan ka saaray wayn ka siibay oo ka bixiyeyba وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdtuxa وxadaثna abu quraybi qaala xadaثna wakiic bhada اlsnaadi walaysa fi xadiiثi cabdata qadima min safari waa mutaabacaadkii xadiidkeenii hore inoo socday marka laba sheekh ba halkan ee muslim leeyaha abubakr iyo abu qurayb waxaanay ka kala wariyeen cabdat bnu sulaymaan iyo wakiic wuxuu leeyahy markaa riwaayada cabda kumay jirin qadima rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm min safarine laakiin qiraamkan ama durnuugan iyo satrigan iyo inta kalea kuba sugnayde inuu waktigaa safar kaba yimi rasuulka ilaahay dee arrintanna uu arkay uu markaa amrayna in meeshii la gooyo ama laga saaro taas intaasun baan qadima min safar baan lafdiga cabda aan kuba sugnaynba wey xadaثna maنصuر بن أbي مxaزm qالa xadaثna إbrahيم بن سعد عن الزهري عن الqاsم بن محمد عن cائشhaة qالت أنha qالت qاsم بن محمedna curwaة بن زuبayrna habaryar bay u ahayd qاsimna eday u tahay walaalkeed baa dhalay qaalat waxay tidhi caiشha dakla عalaya rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa ii soo galay wlxaal ana anigu mutasaطiraة manaa aan aan de iskuba asturay weeyaan oo aqalkeedii bay ku asturtay ama albaabkii biqiraamin daah waa sitaarada ama waxay yidhaahaanba waa kiisa khafiifka aba taasba weeye ayaan kuba asturay qiraam fiihi qiraamkaasoo suuratun suura fiigiisa ay ku sugantaho waa qiraam ama daah buu ahaa taswiir leh markii horena waa taa durnu kaba cabirtay suwarti dee nabad waan soo aragnay suwartuna waa dee alkhayr dawaat اlأjnixa taas baabay ahaydba timthaal daa'irna waa taan hayno iyadoo suurada hore uu yihi un rasuulka ilaahay ma lama googoyn kaasa marka hore eh uu yihi un bal iga meeshan ka wareeji fatalawana wejigu rasuulka ilaahay baa wejigiisiibaa isbedelay cadho daraaddeed waayo shaygani wax banaan ma aha waktigii intii la xaribayna weeye uma tanaawala satra wuxuu dee gacantii kuba fidiyey oo uu qabtay qaaday satri ama sitrigii waxa wey asitra faataka uu dilaaciyu kala gooye uma qaala wuxuu yihi ina min ashaddi الnaasi dadka kuwa ugu daran waxa kaba mida cadaaban xag cadaabeed yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha aladiina kuwa yushabihuuna shabahaya bikhalqi اllaahi abuurka ilaahay wuxuu ekeysiinaye waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala sancadiisa iyo khalqigiisa wax eeg taswiiraya kuwaas baaba dadka kuwa ugu cadaab badan kaba mid ah وxadثnي xرmلة بن يحيى qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس عن بن شhاب عن القاsم بن محمد أن عائشhaة xadثته أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم دخل عليها rasuulki ilaahay uu soo galay cائشha بمثل xadيiثi إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعدna waa daريقii makan kaba soo baxnay wuxuu ka warinaya زهري عن القاsم بن محمد عن عائشhaةa maantana zuhri yunus baa kaba warinaya un markaa yunus wuxuu xadiidkii kuba wariyey xadiidkii imika ibraahim ibn sacad can zuhri inuu soo maray wax laba mid ah hayra anahu qaala wuxuu yihi halkan uma tanaawala sitra fahatakahu lafdigaasi ahaa uma ahwa ay madda yadahu weeye gacantiisii buu ku fidiyey ila lqiraami qiraamkii waa wixii sitaaradii ama daahi faatakaw biyadii isagaaba rasuulka ilaahi gacantiisii ku kala gooyey fatakawna macnaa qadacahu iyo waa kala jeexuu kala gooye xadaثnahu yaحya بn yaحya abubakr بn abi shaybata وزahir بn xarbi جamيعا عan ibni cuyaynata xa وxadaثna isxaaq بn ibrahim وcabd بn xumaydi qaala akhbarana cabdالraزaaq qaala akhbarana macmar can الzuhriyi bhada اsnaadi isnaadkii zuhrina waa tan imika dee inoo socdaba وفي xadiiثihimaa labadan dambe waa macmar iبn rashid waa labada asxaabta un zuhri eego iyo ibn cuyayna labadan xadiiskooda waxaa ku sugnaa ina أshadd الnaasi cadاabا lam yadkuraa min oo halkan ay ahayd ina min ashadd الnaasi oo waxaa ka mid ah mintu tabciid bay faa'iideyneysay dadka kuwa ugu cadaab daran halkaa lafdigaa uu ahaa hore ee ibraahim iyo dee ay kuba wariyeen yunus iyo labadan dambe iyaga riwaayadoodu maxayd ina ashadd الnaasiba waa dadka ka ugu daranba waxaa cadaab ahaan maalinta qiyaama kuwaasoo mintaa tabciidka faa'iideyneysa iyagu riwaayadooda kumay sugnayn وxadثna abubكر بن abي شhaybta وزhيr بن xرb جamيعا عن iبن عuyaynata وlفظ لزhayr qال xadثna سفyاan بن عuyaynata عan cabdالرحمن بن الqاsm عan أbيهi سفyاan iبن cuyayna markii hore zuhri buu kaba warinayey xadiidku waa xadيiث caaشha dee caaشha xadiidku isugu imanaya une dee imaka waa cabdالرحman markii horena qasim بن mحamed oo xadiidka warinaya waan soo aragnay lakin inankiisaan kaba warinayne cabdiraxmaan ibn اlqasim buu sufyaan kaba warinaya cabdiraxmaanna abihi kolley labadoodaba waa dadkii dee waxa weyan aada iyo aada u qiimaha badnaa cilmi iyo camalba bal meel bukhaari kaba mid ah ayaa cabd sufyaan ibnu cuyayne muxuu yihi isagoo cabdiraxmaankan ibn اlqasim kaba warinaya wakana afضala ahli zamaanih markaasuu aabihiina gaadhay tu yihi wakana afضala ahli zamaanih bal haddaba anahu samica caaishata qasim bn moxamed ibn abi bakrin wuxuu maqlay caaisha taqulu xalay ku qowleyso dakala calaya rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay baa ii soo galay walxaal qad satartu aan asturay sahwatan daaqad lii aniga ii sugnaatay biqiraamin daah fiihi tamaahiilu tamaahiil ay ku sugan tahay bal waa waxyaalihii lagu fasiray sahwada mid kaba mida maha taasunta qabsanaysaan oo wuxuu sheekhu halkan asmaci ka soo noqon layaa iyo shabiihaة birafci aw bidaaqi yudac caleyh shay waaba daaqad aan furnayn oo dee daaqadii bay shabahaysaa alaabaha la yska dhigtaa dii la doono xaggii dabadda kamaba furna markaa waxay shabahaysaaba daaqadii bay shabahaysaa ama waa rafkii wax la dul dhiganayay uun taas oo ay meeshii dee mare kusii daysay bal taas waa la yidhi ama abu cubayd wuxuu kaba soo naqlinaya wuxuu leeyahay waxaan maqlay hayra waaxidi min ahli yaman sahwa inuu yahay waa si waxay dee khizaane ay u isticmaalayeen ama istoor oo kale ay u isticmaalayeen meel ay wax dhigtaan oo waa aqal yaroo dhulkana ku yar dhaadhacsan ee waxoogaana dhulkii kaba sarreeya oo yushbihu lkhizaanata sagiiro alaabta la dhigto oo malaa albaabna waa lahaayo dee kaasi albaabkiisiiba weeye isagoo abu cubeyd wuxuu leeyahy taas baa aniga aada u eg xagga sahwada wixii la yidhi waxaa kaloo adigu bal matalan dee kuwadaa waa la yidhi waa alfaad waxyaala isugu dhow aqal yar oo dee aqalkan roon ama maqsinkan agtiisaoo dee kaa amticadiiyo waxaa laba dhigtana waa la yidhi bal waxa weeyaan uun aqalkii meel kaba mida ama daaq ha noqoto ama beydkaa yar ee balkaa wax laba dhigta haba noqote ayay daahani ka laalaaday ay caaisha bal matalan markaas samaysatay adaba lahaydba haddaba rasuulki ilaahay baa yimi iyadoon sahwadaa ku asturay biqiraamin fiihi tamaahiilu tasaawiir leh فلما ra'aahu markuu arku hatakahu waa dildilaaciyuu googooyeyba maradii uu kala dilaaciyey watalawana wejhu wejigiisna wuu isbedelay waqaala wuxuu yihi ya caaishatu caaishaay ashad الnaasi cadaaban cinda allahi dadka kuwa ugu daran xag cadaab ilaahay agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha aladiina kuwa weeye yudaahiuuna yudaahuuna maye yudaahuuna shabahaya oo bikhalqi illaahi abuurka ilaahay wax kuba shabahaya oo kuwa iyagu abuurka ilaahay wax kuba shabahaya ayaa dadka kuwa ugu cadaab adaga kolley bal intan inay dad oo dhan kuwa ugu cadaab adag yihiin oo haddii aan xataa gaaladii iyo wixii ay kaba cadaab daran yihiin iyo waxyaalaha laftiga xadiidku keenayo marka aan munya la gelin waxyaalahay culimmadu yidhaaheen khaasatan qurdubi iyo amtaashi marka dambe waayo wuu dheeraya xadiidku ama duruqdaa badan ayaan soo yar qaadi doonaa biidn illahi tacala casharka intan kuma jirno haddii alla idhaah qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqadacnaahu dee waa kan rasuulka ilaahay meeshii dilaaciyabe waxaan waanu goynay waa qiraamkii fajcalna minhu waxaan kaba yeelay wisaadatan barkin aw wisaadatayni oo adugu waa dee saa in soo maray liif baa dhexda ay ku cabaysay ee galkii saree barkinta ayay daahii la kala gooyey ayay kaba dhigtay labadii dee barkimood ama taas ama wixii dee ay meeshan kaba samaysatay xadaثana moxamed ibn musanna bal markaa haddii taswiirtii dee laba xaalaa mid ahaan inooguba sugnaanaysa in laba yidhaah dee taswiirtu way kuba sugnayd sideedii bay tahay laakiin kol haddii lagu fadhiisanayo ee waxa markaa shaygaa mumtahankaa uu yahay san xalay kaba soo naqlinay badan oo ahlucilmiga kaba mid ah imtixaankan baa banaynaya xagga maaha samayntii la sameeya waxaan lagu taswiiray ee in la haysto kol haddii waxaa ama la goglanaya ay tahay waxaa la barkanaya ay tahay lagu fadhiisanayo wax dee la weyneynayo oo la dhowrayo oo dee bal matalan la markaa ama la xurmeeyey ma aha shaygan ama la weyneeyey oo waa waxaa laguba tumanayo taasaa banaysay waa mid arrin kale isna imanayso dee kol haddii maradii la kala dilaaciyey suuradii ajzaadeedii way kala tagtay oo markaa suuradiina xataa sida xadiid kaleo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh jibriil lahaa timhaal markaa ama suuro kuba sugnayd daah oo uu ka manciday inuu aqalkii soo galo wuxuu hi waxaad amartaa bira'si timhaali hala gooyo dacnaa suuradii haddii madaxii oo kale laga gooyo waxaanay kuma noolaan karin oo dee suuradii maxaasintii iyo wixii quruxdii iyo waxina wejigay kuma sugnayn taasoo kale waa inay banaanaan si ajaadeedan kala tagtay ee dee kala googo'day ayaaba inagoon imtixaan iyo taa eegin inay mumtahano tahay ayaa banaynaya oo kale bal taasna waa mid oo waa qolooyin kale mee suurada guud ahaanba hadday dhan tahay xataa haddii lagu tumanayana ma banaana waa tawjiihooda welina axaadiisu way noo socotaa xdثna محamed بن المsنى qال xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة عan cabdالرحمaن بن الqاsm qاaل samعtu الqاsma يxadiث waxaan maqlay qاsim xaal uu waramayo oo can caaشhaةa caaشha kaba waramayo أnahu kaana laha waxa u sugnaa caaشha sawb maro fiihi tasaawiir tasaawiir ay kuba suganta mamduudun ay masduulun weeye lagu sii daayey ilaa sahwatin waa calaa baabi sahwatin weeye sidaan marka horeba soo maray sahwe albaabkeed baa dee waxaan laga laalaadiyey oo lagu sii daayey waana daah buu ahaa qiraan buu ahaa tasaawiir leh fakaana الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam waa intii hore yusalii ilayhi xaggiisa uba tukanayey faqaala wuxuu ihi akhirihi cani iga fogeeyo iga durkiyo waa dee maa zaalat sida lafdiga bukhaari tasaawiiluhu tucradu calay fii salaatih qaalat faakhartuhu waan dib dhigay fajacaltuhu wasaa'ida bal laakiin markii dambe dee xaalku muxuu noqday taxriimkeed iyo dee mancinteedba وxadaثna isxaaq بn ibrahim o cqbaة بn mukrami can saciid bni caamirin xa وxadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akhbarana abu caamirin اlcaqadiyu jamiiعa can shucbata macnaa waa saciid ibnu caamir الdbaci iyo abu camir cabdilmalik ibnu camrin alcaqadi labadoodan waana isla dabaqe ayaa xadiidka shucbe ka wada wariyey waana rag kitaabkaba inooguba horeeyo dee hiqaadkii ruwaada ah bihada lisnaadi waa isnaadkii shucba lahaana dee waa cabdiraxmaan iyo aabihii iyo caaisha saas xadaثana abubakr ibn abi shaybata weli mutaabacaadkii baan wadnaa kol kol marka la eega alfaadaha qaarkood sida kan inoo dambeeyey oo kale iyo dee kuwa hore googoyntiyo si waxay laba xadiid ama laba waqaco kala yihin oo arrintu ay tahay ayaabay u eg tahayba dee xadiid keliyana raqabkeed buu inoo leeyahay xadaثna abubakr ibn abi shaybata qaala xadaثna wakiicu can sufyaana wahawri can cabdiraxmaan ibn اlqasimi can abihi can caaishaةa qaalat anaha qaalat dakala الnabiyu salى اllahu عalيyه wasalam calay rasuulka ilaahay baa ii soo galay والxaal qad satartu nabada fiihi tasaawiiru macnaa qad satartu waa dee sahwatan liiba wixii ay asturtay waa kaba maqanye waan anoo asturay oo dee nabadan waa binabad anoo nabad kuba asturay sahwo aan lahaa oo fiihi tasaawiiru nabadkaa tasaawiir ay kuba sugantay fanaxaahu waa durkiyey waa kan isaga gacantiisii ulaba tegay oo gooyey faاtakhadtu minhu wisaadatayn laba barki baan markaa maradii aan kaba samaystay oo gal ahaanaan barkimooyin ku galeeyey وxadaثna haruن بن macruفi qaala xadaثna بن wهbi qaala xadaثanii cmr بن الxاariثi ana bukayran waa bukayr xalayna waan soo haynay dee horena waan usoo aragnay meelo kala duwan buu kitaabka kaba suganyey bukayr بn cabd لlahi بn الأshaj de waana sigaara taabiciin marka la eega xaafid بn xajar si uu dhigto xadaثahu waa u waramay bukayr baa u waramay cmr بن الxaariث oo dee min atbaacu taabiciinta ragoodii ugu waaweynaa kamida waana nin faqiih oo imaameh walow dabaqadiisii dee uu ka hor dhinto aada u horreeyey geeridiisaa ka horreyso isagoo aada isagoo dee damuu noqon si imaam malikii ay noqdeen ana cabdiraxmaan ibn اlqasim xadaahu cabdiraxmaan ibn اlqasim baa u waramay in bukayr koleyna xaafid ibn xajar cabdiraxmaan ibn اlqasim wuxuu kaba dhigaa saadisa inaanu cid saxaabadii kamid u arkay aanay jirinba laakiin dee uu barhkood soo gaadhay ama meerhkii ugu dambeeyey nolol ahaan kusoo gaadhay se waanu aragba saas buu saadisa ugaba dhigaa kolley kowkab lwahaj raabica dhacday laakiin dee arrinku maha taas ana abahu xadaثahu haddaba cabdiraxmaan ibn اlqasim aabihii baa u waramay can caaishata caaisha ugaba waramay oo marka haddaan idhaahno bukayr waa sikaaru taabiciin cabdiraxmaanna waa saadiso ficlan waa kibaaru atbaaci taabiciin min baabi riwaayat alakaabir can ilasaakir bay noqon haddaan dabaqada eegno laakiin haddaan da-da eegno dee waxa weeye da-dii waa isla da-wno oo isla waqti bay ahaayeen can caaishata zawji nabiyi salى اllahu alayh wasalam anahaa nasabat waxay taagtay ay fidisay kala bixisay sitran fiihi tasaawiru oo macnaa dee waa calaa daabin laha fadakala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam fanazacahu meeshii buu kaba saaray uu ka siibay qaalat waxay tihi faqadactuhu waan googooyo waxaan kaba dhigay wajacaltuhu wisaadatayni laba barkimood faqaala rajulu nin baa yidhi fi lmajlisi majliska joogay macnaha waxaa la joogaa cabdiraxmaan ibn اlqasim majliskiisii iyo xalqadiisii baa la joogaa xadiidkana waa kan aabihiisa oo ka warinaya sheegay dad baa fadhiyey oo de waxaa kaba mid ah markaa bukayr baaba imanka kaba mid ahaa nin kale oo ninkan inoo magacaabayaana waa joogay haddaba markaa wuxuu yihi nin baa yihi fi lmajlisi xiina idin waa waqtigan xadiidkan uu sheegaya cabdiraxmaan ibn qasim majliska joogay oo yuqaal lahu rabiicatu bnu cadaain laba yidhaa mawla bani zuhrata ninkaas ayaa wuxuu ku yihi wuxuu la hadlaya cabdiraxmaan afama samicta miyaanad maqlin abaa muxamedin waa aabihii kunyadiisii waa qasim bnu muxamed kunyadiisii abaa muxamedin waa qasim buu ujeedaay abaa muxamed miyaanad maqlin yadkuru xaal uu sheegaya ana caaishata qaalat inay tidhi fakaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalama yartafiqu calayhima waa barkimooyin rasuulka ilaahayba uu isticmaalayey rasuulka ilaahay markaa intaa dabadeed wuxuu ahaa yartafiqu mid shiqilaysaa ee yatakiu calayhimaayo dee iyada markaa dee kolla barkada iyo koluu markaa uu fadhiyo dee uu bal matalan isagii uu cuskado ama uu jiqilaysta iyo taas baabay ahayd qaala bnu lqaasimi ina qaasim wuxu uhi laa me anigu intaa maan maqlin oo abahay kamaan maqlin waxaan dee kaba maqlay iyadoo caaisha inay tidhi faqadactu wisaadatayn qaala markaa ninkii rabiicatu bnu cada baa yidhi laakinii qad samictu anigu waan maqlay oo qaasim bnu maxamed baan ka maqlay isagoo saa caaisho kaba warinaya yuriidu lqaasim bna maxamedin buu ujeeda xadaثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى maliki عan naafici عan الqasim بn mحamedi عan caaشhaةa anaha caaشha اshtarat waxay soo iibsatay oy soo iibisay numruqatan waa wisaade un waa barkinti un fiiha tasaawiru tasaawiir ay kuba sugantay waa xalo kalaan leenahay tan walow xadiidka duruqdiisunayt falama ra'aaha rasuul الlah markaa taswiirtu way dhamayd halkan falama ra'aahaa markii uu arkay rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam numruqadii oon hore guriga u ooli jirin taswiir bay leedahay ayuu qaama istaagay cala lbaabi o falam yadkul muu soo gelin facaraftu caaisha waxay tihi waa gartay fii wajhi اlkaraahiyata amase facurifat waa la gartay oo fii wajhi اkaraahiya rasuulka ilahi alkaraahiyatu diidmo iyo cadho ayaaba wejigiisii kaba muuqatay nicid wuxuu u nacayo faqaalat waxay tihi ya rasuula اllahi rasuulka ilaahi ow atuubu ilى اllahi wa ilىa rasuulih macnaa dee waxay aragtay rasuulka ilaahay waxbaa meeshuu jira mukhaalafo iyo arrin waxbaa dhacay markaasay tihi ilaahay baan u toobad keenayaa oo wixii dee aan qaladeen galay iyo dee qaladkii ma imanka ma oga waxan ay samaysay iyo mukhaalafadan ay samaysay laakiin waxay tihi ilaahay baan u toobad keenayaa iyo rasuulkiisina waan uga soo laabmaya dee wixii xumaana ama wixii qaladeen sameeyey eh laakiin tii ma garanayso maxay tihi oo ay markaa raacisay famaada adnabtu maxaan dembaabay oo dembigan sameeyey muxuu yahay saasay caaisha tidhi oo dee ruuxu inuu dee toobadkeena wixii isagoon weli suuraysaneyn bal wuxuu lahaa waa malaa way kaa dhacen isagoo kaba toobadkeena taasna waa kan rasuulka ilaahay taa kumana inkirina jawaaskii waa inooguba sugan tahay maxaan sameeyey tihi oo dembigan galay muxuu yahay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam maa baalu haadihi numruqati barkimadan ama numruqadan namaariqoota lagu jamciyo maxay xaaladeedu tahay adugu markaa waa dee wisaadada ama waa teeda yar ee bal matalan ruuxu uu jiqilaysto un taas baaba nubruqa laydha faqaalat waxay tihi ishtaraytuhaa laka adaan kuu soo iibiyey anigu maan soysan adaan kuu soo iibiyey taqcudu calayha watawasaduha taqcudu xaalaad fadhiisanaysa calayha dee si aad ugu fadhiisatid wey waa litaqcuda calayha watawasaduha kolley labadii to-od ee mudaaricu kubar ayaa mid ahaan la gooyo asalku wuxuu aha tatawasaduha weeye markay laba tood meeshan ay israaceen baa dee ikhtisaar ahaan mid loo gooyey iyadoo si tanazalu lmalaa'ikatu oo kale iyo watawasaduha dee macnaa si aad ugu fadhiisatid ood u barkatid baan kuugu soo iibiyey rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina asxaaba hadihi suwari suurooyinkan dadka asxaabtooda macnaa waa dadka taswiirahan iyo waxyaalaha la imanaya samaynaya ee wax taswiiraya yucadabuuna waa la cadaabaya oo asxaaba hadihi suwar waa la cadaabaya wa yuqaalu lahum waxaa lagu odrhanayaa waa maalinta qiyaama axyuu nooleeya maa khalaqtum waxaa abuurteen dee inay waa wixii noolaa ee naf lahaa inay taswiireen waxyaalahan aan nafta lahayn haddii la taswiiro way noo dambeysaana ibnu cabaas qowlkiisii dee taas iyada baasi kuma sugne waa wixii iyagu ruux lahaa haddaba waa tacjiizahan ina ma nooleyn karaan arrinkuna cadaabkoodu inuu dheeraanayo weeye oo nooleeya wixii a abuurteen ee suurayseen ee khalqigii ilah iyo abuurkiisa a kuba shabahdeen bal naf keliya dee mana gelinayaan weeyaane arrinku waxa weeye inuu dheeraanayo un iyaga tacdiibkooda iyo cadaabkooda uu dheeraanayo uma qaala wuxuu uhi rasuulkii ilaahay haddana uu raaciyey ina albeyt aladii fiihi suwaru aqalka ay taswiiruhu kuba sugan yihiin laa tadkuluhu lmalaa'ikatu malaa'igtu ma gelayso oo aqalka taswiiruhu ay kuba sugan yihiin malaa'igtu ma gelayso kale waa xadiidkii dee ila xalayto aynalaba socday oo kale waxadaثna qtaybaة bnu rmxi can layث bni sacdi xa waxadaثana isxaaq bnu ibraahima qaala akhbarana aلthaqafiy wacabdاlwahaab qaala xadaثana ayubu xa وxadثna cبdالوارث بن cبدالسماdي qال xadثna أbي عن جندي عن أيوب xا وxadثna هاrون بن سعيد الأيلي qال xadثna بن وهب qال أخبرني أsامة بن زيد xا وxadثna أبوبكر بن إسحاq محمد qال xadثna أبو سلمة الkخuزاaعي waa nin xاaفظ ahaa oo waxa weeye magaciisa mansuur ibnu salama laba idhaah abu salamada kunyadiisan oo kale aabihii magaciisu yahay waa nin xaafid aan leenahay taase xadaثna taasca kaa mid ah xadaثna abu سلمة الkخuزاaعي qال أخbarana cabdالعaزيز بn أkhi الmajashuni koley qoyskan waa qoys ee almajashun laqabkan cabdالعaزيزkan iبn cabdالlahi iyo aabihii iyo nin kaleo yusuf بn yacqوb la idhaah iyo bal adigu dhowr ba dee laqabkan wada leh waa almajashun ninkii uu adeerka ahaa waa cabdالعaزيز بn cabdالlah بn abi سلمة ninkan oo dee kitaabka kuba soo noqnoqda weeyo ثiqahe can cubayd llahi bni cumara kulluhum can naaficin kolley naafic iyo inuu duruq badan usan marka axaadiidiisa isuba geeyo waynu soo aragnay oo dad badan oo wax kaba wariyey markuu dee axaadiida u ibnu cumar naafic kaba warinayo iminka waa leyt ibnu sacad kuwan kulluhum leeyahay waana sanadka ugu gaaban iminka asaanida halkan socota iyo matalan ayub sakhtiyani oo laba sanad lahaa mid isaga iyo muslim waxa udhexeeya laba nin baaba udhexeeyey midna isaga iyo muslim waxa udhexeeya cabdulwarit iyo aabihii iyo awogii waa saddex baa uba dhexeeyey ayub waana labadiisa sanad baa kala tiro badan de cabdulwarit ibn cabdilsamad ibn cabdilwaritna weeyaan oo kale waa dadaynu ama qoys aynu soo aragno awowga ayaa ugu itqaan badan raggan saddexdaahe ka kalena waxa weeyaan waa usamat ibnu zayd laythi waxaana haddana ku xiga cubaydullahi bni cumar intuba naafic bay xadiidka kaba wariyaan can alqaasim can caaishata naaficna maanta qaasim buu kaba warinaya ibni cumar kama warinayo can caaishata bihada alxadiidi wa bacduhum raggan haddaba iyagu xadiidka wariyey ee naafic kaba wariyey barhkood atamu mid taam dee taamyeel badanba weeye xadiidan xagga xadiid lah uu dabcanaa xadiidkan dee uu isagu warinayo min bacdin barka kale min xadiidi bacdin oo ujeedadu raggani xadiidka ha wada wariyeene alfaadooda markaan eegno iyo xadiidka matnigiisa ay wariyeen isma leeko way kala marka la eego riwaayaadkooda way kala dheerdheeraayeen way kala badnaayeen way kala taabsanayeenba wazaada fi xadiidi ibn akhi lmajishun marka cabdilcaziz xadiidkiisa waana xadiidka uu abubakr bn isxaaq uu sheekha muslim yahay abu salamata alkhuzaacina uu sheekha labaad yahay kaa weeye dariiqaas haddaba xadiidka wuxuu ku ziyaadiyey qaalat caaisha waxay tidhi faakhadathu waxa weeyaan dee daahii ayaan qaaday waa taasu markii hore de waa ama m isagii oo kolley markii hore dee numruqan soo haynay laakiin duruqdii xadiidka malaa isyaar gashay oo waa dee waxaan dee numruqada lagaba samaynaya ama la googooyey waxay noqonaysaa un waxay noqonaysa waa sitaaradii sayn soo barray ama qiraamkii faakadtuhu fajacaltuhu mirfaqatayn macnaa laba shay laba barkimo oo yaryar oo dee halkan lagu jiqilaysta ayaan kaba dhigay fakana yartafiqu bihima fi lbeyt markii la googooye taswiirtiina ay baabaaday rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh de wuxuu akaa jiqilaysta oo waa iska isticmaali jiro intii dambe muu odhan saara iyo muxuu kan yahay bal xadiidka caaisha duruqdiisi badnayd halkaas baan kuba dhaafaynaa laakiin axaadiisa isla wada mida axaadiisaan doonaya inaan iswada raacino bal markaas wuxuu hi markaa mslim xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna عaliي بn msirin وxadaثna بn الmثنى qaala xadaثna yaحya whuwa الqaطاn جamيعا can cubayd الlaahi labadoodu cali iyo yaxyaba cubaydالlahi bay kaba warinaya وxadaثna بn نmayri wlfd lahu qaala xadaثna abi qaala xadaثna cubayd الlahi can naafici ana بna cmara abarhu iبn cmar baa naafic u waramo wuxuu ugu waramay ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم qaala inuu yihi aladiina kuwa yasnacuuna samaynaya aswara taswiiraha ee wax tasuuraynaya taswiiraya yucadabuuna yowma alqiyaamati waa la cadaabayaa maalinta qiyaamaha oo yuqaalu lahum waxaa lagu odrhanayaa axyuu nooleeya maa khalaqtum waxaa abuurteen waana amar tacjiiz ah lagu cajzi gelinayo dee ma karayaana oo waxay dee naf ma gelin karaanba cadaabkoodna markaa waa dheeraanaya xadaثna abالرabيع وabu kamili qala xadaثna xamaad xa وxadaثnii زhayr بن xرbi qala xadaثna ismaaعiil yعnي بn culayata xa وxadaثna بn abi cmara qaala xadaثna الثaqaفiyu kulhm can أyuba intooduba ayub bay xadiidka kaba wariyeen waa xamaad iyo ismaaعiil iyo ثaqaفi cabdالwahaab can naafici can ibni cmara can النabiyi slى الlahu عalيh وasلم بمثل xdيiث عubayd اللahi عن ناaفع عن بن cمر عن النبي صلى الله عليه وsلم oo xadiidkii cubaydاللahi ناaفع kaba wariyey ayub buu la mid ahaa ayubkan uu نaaفiع kaba wariyey de waana kaa laftigiisa aan soo aragnay xadaثna bl xadiiثkii iبن cmarna halkaasaan kuba dhaafayna waa xadiiث kale kana xadaثna cثmaan بن abi shaybata qاala xadaثna jarيir عن الأcmaشhi xa وxadaثnي abو سacيidi الأshaj waa cabdاللahi بن سacيid kale waa nin kitaabka kuba soo noqnoqda raggii sagaalka ama tobanka ahaayee ay dhammaanba raggan umuhaatu sita ay wax ka wada wariyeenna nin kamida weeye alأshaj cabdاللahi بن سacيid qala xadaثna wakiiع qala xadaثna الأcmaش عan abi الضحى mسلم بن صباح عan masروq عan cabdاللahi qاala qaala rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahi wuxuu yihi ina min waa ina ashad الnaasi dadka ugu daran cadaaban xag cadaab yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha almusawiruuna waa kuwa wax taswira walam yadkur ilashaju isagoo cabdالlahi bnu saciid riwaayadiisa kumuu sheegin cثmaan bn abi shayba la sinaayo xadiidka uu la wariyey ee isagu bal matala xagga marka leega muslim sheekhyadiisa e ina oo isagu muxuu yihi ashad الnaasi cadaaba yowma alqiyaamati horta ina xagga macnaa ti hore minta ay kuba sugnaydeen yihi tabciid bay faa'ideynayso dadka ugu cadaab badan bay kaba mid yihiin marka minta la gooyo halkaa macnu waa isbedelayo iyaga ugu cadaab daran iyo dadka ugu cadaab daran bay kaba mid yihiin halkan waa isla mid oo xaggaa macnu isma bedelayo oo de waxa weeyaan imaka halkan minti midna kumaba sugne de waxa ay tahay inadu laakiin de taakiid iyo adkeyn bay faa'ideynaysayo marka xagga la eego de balaqadii ama macaaniga oo kalena ruuxu markuu waxaan ama ka joogsanayo ama yar inkirsan yahay oo kale marka caynkaasa hadalka loo adkeeya oo dee ina iyo lalaba yimaadaya ruux hadduu khaaliya din ama ruux ku rumaysanayo markaaba ka aqbalaya yahay markaa looma baahnaa inta daan dee looba ihtimaamayn in laba isticmaalo waa jaanibka taakiidka un e laakiin xagga macnaha waa labadaba waxa ku wada sugan un kuwa ugu cadaab badan ugu cadaab adag dadka maalinta qiyaamaha inay almusawiruun yihiin وxadaثna yaحya بن yaحya وabubakr بn abi shaybata وabu kuraybi kulhm can abi mucaawiyaةa saddexdooduba abi mucaawiya kaba wariyeen xa وxadaثna بn abi cmar qaala xadaثna sufyaan kilaahuma can اlacmashi sufyaan iyo abu mucaawiya markaa weeye sufyaankuna waa ina cuyeyna labadooduba waxay ka wariyeen xadiidka can ilacmashi bihada lisnaadi waa isnaadkiisii can abiduxa can masruuqin oo markaa sanadka saddex taabici baa ku wada sugan acmash abuduxa iyo masruuq marka can cabdillaahi wa fi riwaayati yaxya wa abi quraybin markaa yaxya iyo abu qurayb riwaayadooda waxaa ku sugnaa can abi mucaawiyata ay kaba wariyeen eeg riwaayadooda ay mucaawiye ka wariyeen marka waxaa ka hadhay un abubakare ina min ashaddi ahli الnaari oo min baa mintii tabciidiga ahayd baa halkan ku jirtay ina min ashaddi ahli الnaari dadka ahlunaarka kuwa ugu daran waxaa kaba mida yowma alqiyaamati cadaaban xag cadaabeen almusawiruuna kuwa iyaga wax taswira wa xadiidu sufyaana ka xadiidi wakiican ama sufyaan xadiidkiisu wakiic xadiidkiisii buu laba mid yahay wakiic xadiidkiisna waa ka aynu soo maray ina ashadda الnaasi cadaaban mini lamay socon ina ashadda الnaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruuna xadiiث سفyاn ka xadيiث وkيع weli أxاadiثi way noo socotaa welina xadiidkii marka cabdالله بن مسعوud baa daريq ba kaba haro waa kan وxadثnا نصر بن علي الجهضمي qال xadثnا عبدالعزيز بن عبد الصمد qال xadثnا منصور waa ina معتmر عن مسلم بن صبيح wa أبي الضحاagii marka dhoweyd aan soo haynay sanadka hore kuba sugna waa magaciisi iyo magacii abihii kunyadiisaasuu dee aada uguma mashhuur yahay qaala kuntu waxaan ahaa maca masruuqin muslim baa leh waxaan la joogay masruuq fii beytin aqal fiihi tamaahiilu maryamo oo maryamo dee bintu cimraan malaa dee nin masiixiya aqalka lahaan jiray oo tamaahiisheeda iyo tasaawirteeda ay kuba sugan tahay ayaan la joogay oo macnaa masruuq iyo abuduxaa jooga ayaa meesha wada socday aqal bay ku jireen aqalku wuxuu lahaa taswiiro mala gidaarka iyo waxaa lagu naqshadeeyey oo ah tamaatiishii maryan hadalkiisuna waa inoo soo socotaa dee sidaasaa lagu odhan doonaa bukhaarina saxiixiisa waxaa kuba sugnaa isagoo xadiidkanba ah waxaan kuba sugnayn oo masruuq iyo isagu laba joogay fii beyti yasaar ibni numayr ninka uu magacaabayba aqalka lahaa nin yasaar ibni numayr la odhanayay weeye kaas wanan aan iyagu raggan de waa raggaa ruwaadii markaa rijaala si tabe isagu walow u xaafid kaba cabiro taqriibna tawsiiqiisuu idlaaqaayo oo hiqa ayuu kaba cabiraa fatxulbaarina rajulun muwasaq buu kaba cabiraaye laakiin nin riwaayo kulamaha kutubta lixda o dhan ninkaa yasaar ibnu numayr waana nin taabiciya cumar ibn اkhadaab mawlihiisiina uu ahaa khaazinkiisiina waaba ahaa waxyaalana isaga uu kaba wariyay laakiin kutubtan lixdaa wax riwaayo u leeyahay inoogumaba sugnaa bal ninkaasba weeye kolleyna deetay culimada kuba xambaareen waxa weeye de isagii kii taswiiray muu ahaynba inay isagii waa beydka waxaa la arkaa ama si inuu kuba soo galay ha iibsado ama taase nin masiix iyo waxyaalahaas dee dadkii waxyaalahan weyneynayey iyagu taswiirahan kuba taswiirayey inay lahaayeen dee mana markii dambena ama ayn uu masaxmi waayeyba ama se uu isagu qabayba waxyaalaha caynkan ah sa dee halkii ilaa raqman fii thawbin oo kale iyo inay dee waxyaalaha caynkaasi kol haddii aanay taswiir ahayn itikaadkeeda inaan basi kuba sugnayn inuu qabayba ama wixii dee wixii masaxitaanka iyo wixii uu aqbaliba waaye un bal waxa weeye taas bay ninkaa yasaar ibnu numayr bukhaari baan imatigiisa xadiidka markuu warinayo kuba sugnayd oo aqalkaasaanu joognay buu lahaa faqaala masruuqun masruuq baa wuxuu yihi haadihi tamahiilu kisra waxani ama haada may haadihi maaha haada kani tamahiilu kisra ma waxa weeye kisra tamahiisheedii tamahiishiisii iyo taswiirihiisii waxaa odhanaya masruuq baa odhanaya muslim buu weydiinaya ibnu subayx xaafid bn xajar xadiidka riwaayada muslim markuu soo qaadaya fatxulbaari haadihi baa kuba sugnay tacarabka kagaba dhacay haadihi marka la eegana laftiga tamahiil iyo taas waa siyaaq ahaan iyo waa tii yar ka ansabsanayd tan e laakiin dee matiga sana inooguba suganaya dhimale ma tamahiilshii kisra wuxuu tan uba yidhina oo san uu leeyahayna dhulkaasi kolley waa dhul ciraaq baa la joogay waa dhulkii iyagu markii hore reer dee kisra iyo reer faris ay ka talin jireen oo dadka majuusti ay deganaayeen qolooyinka majuustina waxay kuba taswiiri jireen guryahooda kisra iyo taas tiibuu uba qaatay faqultu lahu faqultu waxaan lah may e haada tamahiilu maryama dee gurigaaba la arkaa malaa ninkii u horreeyey masiixuu ahaaye waa maryam tamahiisheedii faqaala masruuqu masruuq baa wuxuu ihi ama inii samictu amada waa liistiftaaxuna inii anigu samictu waxaan maqlay cabdاllahi bna mascuudin yaquulu xaalu ku qowlayo qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi ashaddu nnaasi dadka ka ugu daran cadaaban xag cadaabeed yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha almusawiruuna kuwa wax taswiro weeye oo kuwaasaa xagga marka la eega cadaab uguba daran bal alfaadihii dadka waxaa ugu cadaabba adag yowma alqiyaamati almusawiruuna horta xadiidka qaybihiisii dee waa taa dhowr riwaayaan soo kala aragnay saxaabo kala duwan ay warinayaan malaa tii ugu dambeysay alfaado kale ayuunbaa inoo dambeeya waxaa inoo bilaabmi doonaa haddii la idhaaho xadiid ibnu cabaas baa inoo bilaabmi doonaa waxaana ku xigi doonaa xadiid abu hurayra ayaa isaguna ku xigi doona waana inta baabku labada xadiid baa inoo dambeeye ee in yar waxaan kuma joogsanaya oo cibaaradan ah ashad nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruun oo bal mثalا wuxuu lafdigu keenayaaba kuwa wax taswiiraya dee iyadoona hadda la eegin kufrigoodi iyo waxyaalahoodii aan laba eegin inay dadkao dhan iyo ka cadaab badan yihiin oo kuwa ugu cadaab barkaa badan dadka ama khalqiga maalinta qiyaamaha inay kuwaa yihiin oo cid markaa ka cadaab badanba musawiriintii inaanu jirin bal taas markan eegnana kolley qurdubi oo kale halkan waa kan hadalkiisana sooba naqlinaye ayaa wuxuu soo qaadaa dee waxyaalo kaleu yidhaaho waxaan ama waxay faa'iideynaysaa dad kale oo ka cadaab badan kuwanba oo qur'aanka adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab reer fircoon waxa gelisaan cadaabkii ugu daraa macnaha waa cadaabkii ugu ziyaadsanaayo macnaha waa nooc ah in dee cid ka cadaab badaniba ay jirto lafdiga wax lagama faa'iidaysan karo wuxuu soo qaadaya xadiidka le sanadkiisa maqaal ha kuba sugnaado ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati caalimun lam yanfachu llahu bicilmi dadka waxaa ugu cadaab daran maalinta qiyaamaha nin caalima oo cilmigiisii ilaahay kuma anfici waayo dee cilmigiisi aanu anficino cilmigiisii ku camalfali waayo kolley tabrani baa mucjamkiisa yar kuba soo saaray oo isaguna keenayo dee cid ka cadaab siyaadsani oo dee riwaayadan la odhan karo maye wax caaridayaa jira wuxuu soo qaataa xadiid kaleo tirmidi iyo ay wariyeenoo ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati imaamu dalaalatin oo dadka waxaa ugu daran maalinta qiyaamaha cadaab ahaan waa imaam jaaira imaam dalaalo ayaa ugu cadaab badan bal matalan taas waxyaalo kalena way jiraan buu leeyahy wamilu kaiir bal markaasu isagu bal isugu geeyo kuba jamciye waxa weeyaan kuwan loo idaafeeyey inay cadaab kuwa ugu daran yihiin loogama jeedo inay dee kula noocin min annaas ka cadaab badan yihiin oo markan la leeyahy ashad nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruun ama caalimun lam yanfachu llahu bicilmi ama imaamu dalaala macluuma haddan oo dhan bay iyagu ugu cadaab badan yihiin waa ciddan wax la wadaagsatay macnahan mutawacadkee goodigu kuba yimi wixii dee laba wadaagsaday ayuu bal matalan taas uguba cadaab badan yihiinba oo fircoon oo kale ee waa kuwa ilaahnimo sheegtay isagaa uga cadaab daran baaba markaa la odhanaya ruuxii bal matalan dalaalo lagagaba dayday fii kufrihi dee kii kale ee bal matalan laguma dayanaye ama bidco ama fisqi lagaga dayanaye waa ka cadaab darayo waa dee isagaa bal markaa u noqonaya bal matalan haddaba wixii dee xagga taswiiraha markaay noqoto kolley imaamka mujaahid oo kale ayaa wuxuu kaba dhigaa taswiir dhammaanteed dee allahuma walaa wixii aan intuu geed xataa lagu tirin karo leeyahay xayaato nisbiyuu leeyahay dhirtii iyo waxyaalaha ama midho bixinaysiina wuxun buu raaciyaa xaramnimadkii buu raaciyaa xadiid dee sheekhiisii waa inoo dambeeyaa kalaamkiisi waa inoo dambeeyaay marka haddii la yidhaho dee taswiira dhammaanteed lama yidhaaho waa wada xaaraamun waa bal hadalkii baan ujeedaa un saaxib almufhim uu lahaaye waa kuwa iyagu taswiiraya waxyaalaha ruuxda lihi dee ciddii kale bal matalan jaanibkaas uu cid uu kuba yimi haddii aan idhaahno dee taxriimku waa shamlinaya oo kaleba waxa weeye way ugu cadaab darayn ama se waxaaba san bal waa suu idhahay lakiin imaam nawowi raximah llahu tacaala iyo dee qoor kale taswiirihii waxaa soo gelaya asnaamtii la taswiirayey ilahay duunkii la caabudayey ruuxan u qastayo inuu waxaan bal khalqigii ilaahay yidhaaho wax u ekeysiiyo oo kale dee kuwa marka la eego jaanibkaas iyo dadkii waxaa laba imanaya haddii asnaam ay tiyo ilahay duunkii laba caabudayo kufriga waxa u dheer taswiirtay dad oo dhan kuwa ugu cadaab badanba badan bay noqonayaan kii isagu bal matalan mudaahaad likhalqi illaahi uba jeeday hadduu banaysanaya isagana kufri bay noqonaysaa oo cadaabka ugu daran buu noqonaya cadaabka uguba daran buu noqonaya bal marka aanay taas ahaynba ee ay noqoto ruuxu taswiirtii iyadoo uu ama xaaraamnimadi ama aan waxaa ujeedin xaaraamnimo ictiqaadsanyay buu laba yimi dee macsiya fisqi iyo dembi weyn bay noqon mala istixlaal la-aana uu ku kufreeyo maaha marka waxay noqonaysaa sida nusuustii hore aynu kuba soo marnay haddii uu kaba toobadkeenna toobaddu way uba furantay haddii aanu kaba toobadkeenu saa kuba dhintana bal waa waciid u yaala laakiin dee waxa weeyaan shafaaco lagaga dhaafi karaa waa suurtagal cafi rab اlcaalamiin subxaanaه wataعala wataxta mashuun buu kuwa sugnaanayaayo bal marka waxa weeyaan haddii lagu xambaaro asnaamta iyo waxyaalahaas laguma xambaaro ama kuwan iyagu banaysanaya khalqigii ilaahayna wuxu ekeysiinaya iyagutan laguma xambaaro dee kufrigii baa waxa u dheer ficilkan deetay waay saasay kuba noqonayaan ashad الnaasi cadaaban haddii kale dee mintii unbaan qadarayna riwaayaadka qaarkood bay nooguma timi o dadkaa kuwa ugu cadaab badan kuwa fusaaqda iyo waxyaalahaas ayuun bay kaba mid yihiin ama kuwa ugu cadaab daran bay kaba mid yihiin axaadiisna way noo socotaa wuxuu yihi markaa muslim raximah اllahu taعala qaala muslimun halkana hore taa umaynaan arki jirin de kolle qaala muslimuna waxaa hadalka wadanaya ibraahim ibnu sufyaan abu isxaaq baa wadanaya oo muslim baa wuxuu yihi qara'tu calىa nasr bni caliyin اljahdamiy awal hore akbaranii iyo xadaanii iyo xadaana iyo waa ti isticmaali jire maanta xadiidkan wuxuu kaga naqliya sheekhiisii qiraa'a cala sheekh walow hadda uu dadka kala farqiyo yahay siiqadan akhbaarta iyo siiqada taxdiidka oo muslim kuwa kala farqiyo u ahaa lafdigan akhbaranina dadka bimatalan iyagu dee qiraa'iyo inay keenaysaba kuba taga uu ahaa muslim uu ahaa halkan wuxuu caddeeyey habkii uu xadiidka inooguba wariyo o wuxu uhi qara'tu calaa nasr bni cali ibn ljahdamiy waa sheekhiisii un can cabdilcala ibni cabdilacla qaala xadaana yaxya bn abi isxaaq can saciid ibn abilxasan saciid ibn abilxasankani waa xasan albasri walaalkii weeye oo de xasan baa xasan ibnu abilxasan baa la yidhah abohna yasaar baa laba yidhaah isagaana ka hor dhintay saciidkani waa nin taabici ay isku dabaqa yihiin qaala wuxuu ihi saciidkaasi jaaءa rajulu nin baa yimi ila bni cabaasin buu u yimi faqaala wuxuu ihi inii anigu rajulu nin baan ahay usawiru waxaan taswiiraa haadihi suwara taswiirahan waxbaan taswiiraa oo suurooyinkan waa waxa nafta leh faaftinii fiiha de w halkaasuu kuba shaqaysanayay maciishadiisa iyo takasubkiisa ahayd iga fatwoodo maxaa xukunkoodu yahay faqaala lahu wuxuu ku yihi ibnu cabaas udnu mina iisoo dhowow manaa bal hadalkiisi uu hagaagu uba maqlo dhegihiisii uguba furo aanu meel kale ujeedsan buu yihi iisoo dhowow de weliba u aad iigu soo dhoweyna madaxiisa gacantiisii madaxiisa saarayba bal matalan de waana si rifqi iyo dabacsani ay kuba sugantay si uu arrintan weyn uba gaadhsiiye fadanaa minhu wuu soo dhowaaday uma qaala la wuxuu uhi udnu minii iisoo dhowow oo fadanaa waa soo dhowaaday xataa wadaca ilaa uu dhigay ibnu cabaas yadahu gacantiisii calaa ra'si madaxiisa korkii qaala wuxuu yihi markaa unabi'uka waxaan kuugu waramayaa bima samictu wixii aan maqlay min rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay kaba maqlay samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam yaquul xaalu ku qowlayo kul musawirin ku wax taswiiro dhammaantii fi naari naartuu ku sugan yahay waa ninka aan ka toobadkeenin ama aan si kale rabbi ugaba dhaafin dayno maca saasuu kaba mid yahay naar buu gelayaa yajcalu waa yeelayaayo ilaahay waa lahu isaga wuxuu u yeelayaa waa lahu dee waa laj bikuli suuratin suuro kasta oo sawaraha uu taswiiray nafsa naf oo suuro kastuu taswiiray baa naf loo yeeli ama naf baa loo yeeli fatucadibhu way cadaabaysaayo fii jahanaba dee horta isagaa la odhan geliyo ma gelin karaye suuro kastuu taswiiray naf baa loo yeeliyo markaasay taasi ku cadaabaysaa jahanabay kuba cadaabaysaa taas bun bal xadiidkan waa inoo wadi inoo socon doonaa haddii a la idhaahe laakiin lafdigan ah uu halkan uu bal cibaaradan uu kaba cabiray ee ah waxaa lafdigan hu yar dambeeya fayajcalu maxaa lafdigu wuxuu ahaa kulu musawirin fi naari yajcalu lahu kolley sheekhu waa qabtay isagoo qaadiciyaad kaba soo naqlinayo wuxuu leeyahay horta yajcalu ya-da waan fadxinaynaayo faacilkii waa xadfan yahay halkan waa qarsoon yahay lilcilmi bihi baa loo gooyey waa ilaahay oo markaa ilaahay baa u yeelayo weeyaano fayajcalu llahu lahu taas bay noqon markaa ya-dii waan fadxinaynaa waa sheekhu siduu kuba dabdiyey weeye xadiidkan asalkiisa bukhaari iyo muslim way wadaagsadeen laakiin bukhaari isagoo ilaa saddex meelood iyo xadiidka kusoo arooriyo mid halkan aan marayno ay tahay meelna meelo dambe ay tahay midna meel horeba ay ahayd oo kale kitaabka dee xaggiisa hore kitaab ilbeeciyo waxaa lafdiga dambe ah man sawara suurata fi dunya kullifa an yafuqa fiiha kaas baa lafdiga bukhaari uu xadiidka kuba wariyahay laakiin intan aan hayno waa ziyaado muslim waayo riwaada bukhaari xadiidka asalkiisay wadaagsadeene laakiin tani waa ziyaadada muslim ee bukhaari iyada kumaba sugnaa markaa saa daraaddeed imaka lafdigii dee muslim ku sugnaa waa kan sanbaanay imaka imaam nawowi oo kale iyo qaadiciyaad iyo dee waasay kuba dabdiyeen oo in ya-da la fadxiyo taa waxaan u leeyahay dee bal waa dhici kartaa in ay dee la eego ee waan sanad imika u laabinoo taase kitaabkan riyaad الصaalixiin imaam nawwi raximah الlahu tacaala kolley juskan dambe dee waa kan kitaab dheer oo fara badan oo kitaab ulmanaahi la yidhaaho ayaaba kitaabka dee waa intiisa badan qaatay juska waana juska ugu weyn baa qeybta weyn marka taqsiimka dilifaalixiinka la eego sharaxa la eego qeybta juska ugu weyn kitaabkeeda taswiirahan iyana baab buu uba dhigtaa nahyigeeda markaasaa waxaa dee horta nuskadeeda kuba sugan yujcalu lahu in ya-da la damiyo halka nastan ay kuba dabdinayaan dee dabdigiina muslim kol haddaan bukhaari la wadaagsan xadiidkana muttafaqun caleyhi buu yihi lakiin lafdiga muttafaqi waa ka dambe kan waxaan leynahay waa ziyaado muslima lakin asl xadiid waa xadiid keliya o dee waa kaa muttafaqun caleyhi la odhanayo ziyaado muslimu baa jirta bal dabdiga yujcalu ma noqonayo e yajcalu saasay imika kuba dabdiyeen taas weye xagga macnahana bal markaa muxuu yihi oo ixtimaalkan waxaa suurtagal uu leeyahay suuradii uu taswiiray ayaa ruux la gelinaya markaasay iyadiibaba ah wax dhibayo ama shakli dee dad ha noqdo ama dee hadduu xayawaan taswiiray shakliga xayawaanko isagii cadaab kale ku ah oo isagii laguma cadaabayo tii baa lagaba dhigayaayo haddii aan markaasaan idhaahno suuradii uu taswiiray baa cadaabaysa badi waxay noqonaysaa bimacnaa fi oo kale oo waxaa la odhanayaa markaa lafdiga laqbadi noqon kulu musawirin fi naari yajcalu uu yeelayaayo ilaahay lahwa liajri bikuli suuratin fi kuli suuratin markaa badi suuro kasta oo sawara uu taswiiray waxaa la yeelayaa oo ilaahay yeelaya nafsan oo naf buu gelinaya suuradii uu taswiiru naf gelinaya iyo deeta fatucadibu nafti waa suuradii oo naf la geliyey ayaa cadaabayso hadduu dee libaax taswiiriyo hadduu mas taswiiriyo wixii oo dee cadaab ah oo dee isagii cadaabayaa jirayo oo laguma cadaabayo bal markaa taasiyadu waa mid waxaa kaloo bal matalan uu halkan leeyahay iyadoo dee iyadii suuraba la gelin in laba yidhaaho waa si qaadiciyaad ixtimaal koola soo noqonayo yajcalu waa yeelayaayo ilahu isaga ilaahay marka bikuli suuratin oo bade sideedii laguma daayo oo bal matalan taas ay noqoto macnaa waxa weeyaan laab lagaba dhigo ama ti sabiyada laga dhigo yajcalu wuxuu u yeelayaa ilaahay lahu isaga bikuli suuratin bisababi kuli suuratin mahaba iyadii in naf la gelinayo ee waa waxyaalo kaloo isagii loo abuurayo oo sababka suurad kasta sababteeda sawaraha uu taswiiray nafsa naf fatucadibu fi jahannam bal adigu waa ixtimaalaadka culimadu la yimaadeen lakiin waxaan kolley de way fiican tahay sharaxyadii waxaan garanayaa waa lix iyo toddobaatankii riyaad saalixiinkan aqriya xadiidkan waa lix iyo todobaatankii de wakti dheer ba laga yaabo dadku ay yar fogeystaan ba dee kolley waktiga kitaabkan waan aqriya dad inta ka badanna way fadhiyeenba dir raban ay ahayd masjidkan imika ay ku magacaabaan masjidka buurayo dee markaas masjidkii aan bergii horena seexan jiray baan wax ku akrisan jirnay waana kitaabka de masjidka dhexdiisaan ku akrisay bal juskaa labaad laba goor bay ahayd kalena marmar markii dambena waa kan kuba bilaabay xadiidkaa igu soo baxay waxaa mushkilo ahayd waxaan leeyahay shuraax kala duwan oo la arkay iyo waa iska dee tambihun hadduu ruuxu kitaab diyaarinayo cala alaqal kitaab keliya inaanu ku kaaftoomin bal hadduu helayo akar min kitaab inuu u laamo xadiidkan bal ciddii kaba hadashay ama matigiisi ha noqoto ama ciddii culimada kaba hadashay wax kaloon haysanay may jirin daliilfaalixiin sheekaygaa lahaa sheekna weli waa nool yahay dee nool baan ku ogahay fiq buu degan yahay sheekh axmed ibraahim dhacisa xafidahu llah sheekhiinoo aqriyay kitabka isagana daliilfaalixiinkiisaan haysan jiray ii dhiibayo kaasa ka aqriyi jiray oo daliilfaalixiinkii oo dee si fiican looga shaqeeyo ama kitaab la dhowrayo hase kutubtii hore si dadku u dhowran jireena marka xadiidkaa igu sooba xadiidkii baa dee daliilfaalxinkina umuurahan iyo san imika qaadiciyaad iyo imaam nawowi ay usoo dhigteen uma soo dhigan waxay u adkaatay dee daahirkii waa in wixii naf la gelinayo nafteeda cadaabaysa lakiin wejgeedii iyo ishkaalka waxaan xusuusnay habeenkaa inuu yihi xadiidku waxaa dee daahirkiisu sidaase laakiin ma garanayo wuxuu yahay oo kale matala waayo halkan de kitaabka mooye kitaab kaloo haysto ama aan u laami karayo bal sheekh waa haysay ma way jirin oo sharaxa muslim iyo cidna may haysan markaas bal marka waxaan leeyahay un marka uu ruux cashar diyaarinayo eegayo bal aktar min kitaab yaanu kitaabkii keliya kuba kaaftoon kolba kitaabkaasi meel uu kaba bood meel uslayo way fududa adiga kugu cuslaanaysa lakiin mid kale markaad eegto mid kale eegto halkii adiga uu kani dhaafay ama aanu si toosan uba sharxin ama si aad u fahamto dhow aana uba sharxin hadalka ka kale inuu dhib yarayo de waxaan leeyahay xusuusna habeenkaas waana waktigaan idin tilmaamaya dheerun bay ahayd wa lakiin macnaha xadiidku bal sida imarkay inoogu soo dhigtaan aimadu labada ixtimaalba way jiraan qaale waxaanu yihi in kuntu in kunta haddaad tahay ibnu cabaas baa markaa odhanaya ninkii sa bukhaariba kuba sugan aad buu u naxay farabaa rabwa in kunta haddaad tahay laabudda midee mahuraan ba ama dee laa maxaalata faacila mid samaynayo kollay aana taswiirtii dayni ba horta iskabadaa macisho kala doono laakiin haddaad tahay kollay mid samaynayo wax taswiiraya fasnac waxaad samaysaa taswiirtaa shajara dhirta iyo wamaa laa nafsa lahu waxaan ruux lahayn waxyaalaha aan ruuxda lahayn taswiir oo dee kaba samee dee adugu ama farshaxan ha noqoto taswiir haba noqoto waxaa ku shaqaysoo iibso laakiin wixii nafta lahaa waciidkaasaa jire ka dheerow فأقر به نصر بن علي احنaha ujeedadu waa مسلم markuu yihi قرأت على نصر بن علي الجهضمي inay isagii wuxuu odhanayaaba imaka ama akhbaraka cabdulaclى ama sa xadaثaka can cabdicaas siiqada aqriyayna can naصrin ma odhanaya isaga ku dul aqriyaya wixii usiiqadii uu cabdulaclى kaga wariyey baanu kaxeeyey ilaa sanadkii dhammaantii marka waa arinkii xaggii marka la eege sheeka lagu dun aqriyayo arintii mashardi baa mise maha culimada ay odhan jireen uu qirtay oo macnaa wuxuu yihi xadiidkaasa waan ka maqlay hebel saad igu aqridayna weeye taas bay faaqara bihi nasr bnu caliyin oo muslim markii uu ku dul aqriyey ee uu yihi de akhbaraka fulan can fulan can fulan ayuu yihi ha oo waa sidaa arintii oo saasaan hebel hebel ugaba maqlay وxadثna aبوبكر بن أbي شhيبة qال xadثna علي بن مسر عن سعيد بن أbي cروبة عن النضر بن أنس بن مالك قاaل كنت جالسا oo سعيد بن أbي cروبة oo dee qataado nin laazimay ahaa aadna wuxugaba warin jiray baa maanta xadيiثka نضر بن أنس بن مالك buu kaba warinaya نضر بن أنس بن مالك buu kaba warinaya walow dee se riwaaية بخاarي dhacday nadri marka xadiidka wuxuu u sheegayey qataado sheekiisu u sheegaya isna uu laba joogay bukhaari baa halkan maayo laakiin halka hore kitaabka oo xadiidka uu kuma soo arooriyo ayaa wuxuu dhaha walaani laftigu hadda kiisii aanu ahayn xadiidkaa keliya ayuu saciid ibnu abi caruba nadr ibnu anas kaba wariyey macnaa xadiidkan keliya ayuu saciid kaba wariyey nadr ibnu anas waayo xadiidkana qataadu markaa uga sheegayo majliskiisii la joogo isagana u sheekh ahaayo in badan uu laasimay saciido saasuu kuba maqlay qaala wuxu uhi kuntu waxaan ahaa nadr bn anas ibn malik baa odhanaya jaalisan mid fadhiyo cinda bni cabaasin ibnu cabaas agtiisa fajacala wuxuu bilaabay ibnu cabaas dad baa la jooge yufti inuu fatwoonayo oo dadkii su-aalahoodiibuu gaba jawaabayey walaa yaquulu ma odhan ahayn qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayه wasalam macnaa dadka wuxuu uga jawaabayey su-aalihii ay weydiinayeen waa u fatwoonayey markan uu fatwoodu masalada xukumkeeda u cadaynayo daliilkii sunada ma raacinayn oo markuu idhaha waxaasi waa banaanya ma ma banaana xukumkiisu waa saas muu raacinayn oo muu odhanayn de xadiidkaasa rasuulka ilaahi baa saa yidhi muu raacinahayne wuxuu u sheegayo jawaabtii xukumkii isagoo dee fatwo ay tahay markaasaa faqaala wuxuu yihi xataa sa'alahu ilaa weydiiyey rajulunin faqaala wuxu uhi ninkii baa yihi inii rajulun usawiru hadihi suwara taswiirahan baan taswiira faqaala lahu ibnu cabaasin udnuh soo dhawow waa ficilka aynu soo marray ina waxa kusoo birtuun hadiha o sakti la odhanayay fadana rajulu ninkii baa soo dhowaaday faqaala ibnu cabaasin baa wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul man sawara ruuxa taswiiro suuratan suuro fi dunya addunyada intaa uu joogo kullifa waxaa lagu kelifaa an yanfuka inuu geliyo fiihaa taswiirtii uu tuusuuray waana wax naf leh aruuxa naf inuu geliyo ayaa lagu kelifaa yowma alqiyaamati oo waxaa la odhanayaa sana axaadiisii hore kusoo marnay axyu maa khalaqtum de noolee waxaan aad adigu abuurtay walaysa binaafiqin mana aha mid naf gelinaye macnaa waa tacjiiz amarkani cadaabkiisna waa dheeraanaya weeye xdثna أbو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى qال xdثna معاaذ بن هiشhام qال xdثna أbي waa dstwاي هiشhاaمkani عن qتاadة عن نضر بن أنس أنa رaجuلا nin ba أtاa u yimi بن cabاس cبداللahi بن cabاس فذakra عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل waana taa lahayn markan uu qتاado u sheegaya xadيiثka نضr ayaabuu سacيidna joogay oo سacيidna markaasu fadhiya xadثna abubكر بن أbي شhيبة ومحamed بن عبd للh بن نmayr وأbو كرayb وألفاظهم متقاaربة qالوا xadثna بن فضyل ومحamed عن cmاaرةa cmاaرة بن القعقاع عن أbي زرcةa waa ninkii u جرير بن cabdاللahi الbjري awowga u ahaa magaciisana haribaba yihi qaala wuxuu yihi de adigu kunyadiisan baa aad loogu yaqaanay barhkood baa harin baa magaciisu ha yidhi qaala wuxuu yihi marka abu zurca dakaltu waxaan usoo galay aan soo galay maca abi hurayrata abi hurayre maciisa fii daari marwano oo ninkii marwan ibnulxakam la odhanayay gurigiisii waana madiina ayaanu gurigiisii soo galay fa ra'aa fiiha tasaawiira dee xujana maaho dee ma aha halkan rasuulka ilaahay ficilkiisiiyo dee axaadiisii iyo adiladaasaa la xujaysanayaa shaksi ficilkii xujo maahe gurigiisii buu ku arkay tasaawiir faqaala abu hurayra wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo qaala allahu caza wajala ilaahay baa wuxuu yihi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman shaksi dahaba tegey macnaa qasada u qastay weeye yakhluqu inuu abuuro khalqan abuurka khalqi oo dee si anugu aan wuxuu abuuray buu wuxuu ekeysiiyey uu ku shabahay oo uu taswiiray kaayaa ka dulmi badan axad ka dulmi badan ma jiro falyakluquu bal hadday wax karayaan ha abuureen daratan waa quraanjota ugu yar macnaha waa quraanjo sideedii amaha shakligeedii suuradeedii dee waa quraanjada tasarufayse soconayse ordayse xunayse taasoo kale ah bal taa ha taswiireen aw liykluquu ha abuureen xabatan xabadu dee xabad qamadiya xubuubtii kalena waa ixtimaali shaciira ina tusaysa macnahana waa maxay xabadee shakligeediiy waxway samaynayaanba hobale lakiin waxa weeyaan waa xabad dhan oo khasaaistii ay lahayd waxaan ilaahay abuuray uu leeyahay dacmigii bay leedahay waa la cunayaa waa la zarcanayaa marka dhulkii la geliyo way soo baxaysaa soo biqlaysaa oo kale waxaa laga helaya adigu wixii laga heli jiray xabat alxinda wa shaciir xubuubtan ilaahay abuuray oo dhan baa lagaba helaya khasaa'isteedii baa u dhan bal taasoo kale ha sameeyeen waa la samayn kolkol beriskan aan cunaaba waxaaba la de waa waxaa masnuuca lakiin miyuu noqonaya beris la beero oo tii silahoo soo baxo oo zarca taas ma noqonayo haddaba xabad haba abuureen aw shaci aw liykluquu shaciiratan ama xabad hay-ad ah oo dhan weeye khasaa'isteedii wada leh taas ha abuureenba ama dee daradaas iyo namladaa dhan oo sideedii dee nool ee nafti ay kuba jirtee tatasaraf binafsiha maha wax la wadwado waxa dee ama lagu wado sida waxaan ay idhahaan dee imaka waxan ay sameeyaan ee ashkaal dad ay u sameeyaan ee wax soo qabqabtee nima wax la hagayo oo la wado taasoo kale maaha wax sidiisa u tasarufaya isagu taasoo kale iyo bal markaa ha abuureen weeye sida daradaa ilaahay abuuray wax laba mid ah وxadثnي زhayr بن xرb qال xadثna jrيr عن cmاaرة عن أbي زرcةa qاaل dkltu waan galay o أna aniga iyo و abu hurayrata daaran de isaguna imika waa munkarkan uu arkay nahyinteed iyo taas buu yihi iyagii waa maqashiiye aqal baanu soo galnay tubna laba dhisayay biاlmadinati madina oo lisaciidin saciid usugnaaday aw limarwana marwan usugnaaday manaa guriga waa la dhisayey waa guri markaas de waa guriga waxaa le marwan waa marwan iبn الxakم ama saciid baa le saciidkana waa saciid ibn اlcaas ibn saciid ibn اlcaas weeye waa ina isla reer yihiin un reer bani umayaa kale isku da-ana way ahaayeenba oo isaga waxa weeya saxaabi yar baa la yidhaha ambihii saciidkana waa saciid ibn اlcaas ibn saciid ibn اlcaas oo caas ibn saciidka dagaalkii beder baa lagu dilay isagoon islaam ahayn isaguna waktigaa waa yaraa oo ilaa sagaal jir iyagu malaa waktigii rasuulka ilaahay wafaadayba ahaa in cusmaan waktigiisii kufa kol amiir uu kaba noqday marka dambena waktigii mucaawiye waxa isbedbedeli jiray isaga iyo marwan baa imaarada madiina oo kolna dee marwan baa qaban jiray kol isagaa qaban jiray oo bal waxa weeyaan adugu baltan baa iyagaa dee kolba mid baa qaban jiray markii dambena waa dhintay waktiyada abu hurayra iyo dhintay iyabuu dhintay intaan dee mucaawiyaba khilaafadiisii ay socotay ama imaaradiisii lisaciid o limarwan adigu aqalka waa la dhisayey lakiin mal waxaan le qaale wuxuu yihi markaas waxaa odhanaya abu zurca فرأى أبو هريرة وxوu arkay مصwرا mid wax تصويraya أqلkii waa la dhisaya oo يصwر في daar ama سqفkeedii ha noqoto ama gidaarkeediiba haba noqotee taصوiro ku samaynaya waa ficilkoodii iyaga taas weeye markaasuu arkay faqاaل wuxuu yihi qاaل أbو هريرة yihi qاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بمثله وmن qاaل الله عزa وجل وmن أضلم mن dahب يkلق خلقا kaخلقي فlيkلقوا darة aw lykلقوا xب aw lykلقوا شhacيiرaة وlam ydkr lakiin muu sheegin aw lykلقوا شhacيiرaة intaa ugu dambaysa muu sheegin waa riwaayadiisan markii hore waxaa warinaya xadيidka أbu زuرcة cmaara kaba wariye imikana u kaba wariye markii hore iبن فضayل imikana jrيr iبن cabdالحamidun xadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna khالد بن mkلd عan سuلayman بن بlاl سulaymaan بن بlاl عan سhayl عan abيه عan abي هurayraةa qاaل qاala rasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi laa تdkل المalaaئkaة beytا فيhi تamaaثiل aw taصaawiر waa isla macnun aqل تamaaثiil ama taصaawiر kuba sugan tahay malaa'igtu ma soo gelayso ka iyada xadiidka sharxiisii iyo malaa'igtan aan soo gelayn intay tahay iyo bal way inoo horeysay insha allahu tacaala baabka waa inoo dhamaaday intaynaan baabka bilaabina waxoogaa yar baynu biidn illahi tacala ku laami doonaa walow dee casharkaa dheeraayo aan israaciyo allah subxana watacaala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilayk